maanta waa maalin weyn waxaan iskugu imaanay meeshan ilmihii oo jidadka jiifanayeen subaxdibta yani soo kallahayeen oo ilmihii ma aragtay yani oo jidka la dhahayay magaca kale intaan isticmaalo ma rabi ilmihii yaa maanta qoladii oo children khayr alla ha siiyo ay maanta isu keeneen cuntaa loo kariyey marka ilmihii waa la aruuriyey ilmihii haddii la aruuriyay waxaa waaye guul weyn bay ma aragtay gaarsi ay gaartay waxay u gaartay waxaa waaye street children baa ilmahan la dhahaa hadda waa maanta waxaan arkaa ilaa soddon maanta waa la soo qabtay oo waa la keenay wayna ka badan yihiin haddii boqol ay gaaroonna magaalada infijaar baa ku dhacay qarax ma aragtay yani baa ku dhacaya marka horta waxaan mahad u celinhayaa ani iyo mushima cusmaan anakoo jamaac ahaan waxaan horta mahad u celinhaynaa mr macalin maxamed iyo groubkiisi bana lazaro wazee hawa akinamama wa na children banaguyo banaguyo iko wapi manager ako huko tunarudisha nyinyi shukrani sababu walay watoto wanataka care ilmihii maanta haddii la qaaday oo magaalada laga dhex bixiyey ragaarsi shaqaa u taalla shaqada u taalla waxaa waaye magaaladaynasaan ku hagaajisan lahayn ilmahan oo nalagu soo tuurana ma arta ilmaha ay nooga wadan lahayn annakii inta kalena aan usii dadaali lahayn marka waan mahad baa ina celinhaynaa watu waa children tunasema asanteni sana ila kazi ambayo mulianza tunafurahi sana hawa watoto wasirudi tafadhali ilmahaas yay ku soo noqonin wasirudi kwa street magacayga ani waxaa la yidhaahaa maxamed cabdi xuseen waxaan ahay madaxa arrimaha carruurta ee gobolkan waqooyi bari taa markaan ka gudbo alxamdulilah maanta waxaa noo suurta gashay arrin aad iyo aad aan niyadda ugu haynay oo aad iyo aad maaragtay aan u qiimeynaynay oo aan ilaahay ka baryaynay in noo suurta gasho arrintaas oo ahayd arrin qusaysa carruurta yaryarka ah ee ku nool waddooyinkanaga garis wajeer mandheera iyo tuulooyinkanagaba carruurtaas runtii markii la sheego dad aad u fara badan ayaa arkeen ayagoo maaragtay derbiyada jiifa ayagoo cunto baryeeya ayagoo dadweyne maaragtay xoogoo maaragtay qas iyo lab ku hayaan arrintii dad badan baa ka xanuunsaday annaga idaarad ahaan mise laanta maaragtay carruurta u shaqayso waana la soo wacay annaga naftanada ma aanan dhihin arrintaasaydi maarata waxba kaman qaban karno laakiin waxaan dhahay insha allah arrintan waa arrin maaragtay ka ballaaran sida dadweynaha ay ku fikirayaan carruurtan horta arrintooda haddaan waxyar ka sheego tiradooda aad uma badna hadda khaas ahaan haddaan gaaris soo qaata gaaris magaaladeenna laba nooc ahaan weeyaane kuwo waxaa weeyaane kuwa derbiyada jiifta oo habeen iyo maalin baan laga waynaynin oo aad ku aragtaan khaasatan meela oo lagu ogyahaa jirta qof walba uu ku arka khaasatan libraryga meelihiisa county assembly horteeda g coach iyo round about meelahaasay maaragtay isceersadaan oo wareegaan noloshiina meeshaasay ka gashay waxaan dadweynaha u sheegayaa gaaris iyo waqooyi bari jumlo carruurtaas horta wax dembiya ma qabaan maaragtay daruufta unbaa keentay inay maaragtay waddooyinka imaadaan carruurtaas waa carruur maaragtay nin walba inuu ka danqada u baahan waxaanan aad maaragtay aan ugu mahad celinayaa dadkii annaga toos noola soo xiriireen oo dhaheen war nimanyahow carruurtaa maxaad wax ka qabataan haddaad idaaradii tihiin mar walbana haddee arrimaha innaga meeshay marayaan waan la socodsiinaynaa dadka